الله الرحمن الرحيم وأن كفر أحسنها إمام السنة الكبيرة كسر النقوة إله رب الله سفر كان كتير جبوتي وقوع سفر شقو وحال كتير أنا سنة وقاعدة xaaladda ay ku nool yihiin qofka ku jira somalilan oo jabuuti deganaa ama joogay muddo dhowr iyo labaatan sanaa howlihii aan u tagnayna aada iyo aad bay loogu soo hagaageen waxaan mahad celinaya dowladda jabuuti oo si wacana noo soo dhaweysay shaqadaana noo fududeysay intii aanu ku dhex jiray warbaahinta dee iyada weydiinaysa sababta keentay iyo meeshay ka ka keeneen iscasilaadii tan kale wax khilaafay iyo wax isafgarasho waaye oo anigii xukuumadda ama anigii madaxweynaha midnaba dhextaala ma jirto waa iska kutaheshiisyadii wax badan baa fulay wax badanna waa harsan yihiin waana wayna socotaa waxaan rajaynaynaa inaanu dhammaantood insha allah